ilaa iyo boqol arday oo laga soo kala xulay fasalada hoose dhexe iyo sare ee iskuulka horseed ayaa doortay guddoomiyaha ardada kaasi oo sanadkiiba mar lagu dooran doono xarunta iskuulka guddiga doorashooyinka iskuulka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada kadib markii ay soo idlaatay codeynta maamulka iyo macalimiinta dugsiga horseed iyo mas-uuliyiin kale iyo marti sharaf ka qayb galay madasha doorashada guddoonka ardada ee iskuulka horseed ayaa ammaanay nidaamka doorashada ay u dhacday iyo sida ay isugu xiran yihiin ardada iskuulka horseed adaha deegaanka degmada macadaay oo marti nooca maanta iyo macalin saciid oo isagana macalimiinta qaranka ka mid oo marti noo ah ardayda sharafta leh maxaan ku leeyahay marti sharafta kale xildhibaanada gudoomiyeyaasha ku-xigeenadooda la dooran doono dhammaan macalimiinta kabada shaqaysay hoolkan quruxda badan leh waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaan umahadcelinaynaa allihiina abuurtay ee halkaan nuskayna keenay ayaan umahadcelinaynaa mahadka asiga ayay u sugnaatay waxaan kaloo mahad ku celinaynaa qabanqaabayaashii soo qabanqaabiyey xafidan
ما هو علم حسنى الله سبحانه وتعالى أصايا فوق النكري سيان مرخاتي هو أهرب الله شهداء هو أهرب دور الشدى دنيا كمان الجوكسي قوة وسند على السلام وسند بريم الاسكندري سكول دنيا روان إيه دنيا سبحان معنا معنا جاء برعصنا نقول لها وعا أول من جاء الله سبحانه وتعالى إن الجوك أنهار مرخاتي أنهار xafladan quruxda badan lagu dooranaya gudoomiyaasha midaas oo ku dhacday saxuur iyo xalaala qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee hirshabeelle madashana ka qayb galay ayaa ku ammaanay iskuulka horseed qaabka nidaamsan ee doorashada guddiga ardada ee iskuulka
waa lasoo abgeedgareeya tiim cusub waaye waxaa loogu talagalay in iskuulkan ay horumariyaan ardada waa la dardaarmaynaa si gooni ay si public iyo si kale waa la dardaarmaynaa baraafad waxaa leenahay waxaan waxaa laydinka rabaa iskuulkan in laga helo isbedel dhab laydinka arko dhinaca anshaxa dhinaca ixtiraamka macalimiinta dhinaca kaalmooyinka sarsar sidii lagu geli lahaa wax walba oo idinku aadan waajibaadkiina waxaan rabnaa inaa kasoo dhalaashay waxaan rabnaa marka intaas kadib in aan u hambaliyeeyo tartamayaasha dhan kuwii laga guulaystay ku guulaystay waxaa leenahay kulli waa guulaysateen waxaa leenahay dadaalkiina halkaasa laga sii wado iskuulkana runtii maasha allah iskuulka dadkii soo abaabulay iyo tiimkii gacanta ku haya waxaa leenahay dhammaantiin hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaanu rabaa in lala shaqeeyo dhammaantood waxaaba keligood wax ay qaban karaa ma laha haddaa idinka lala shaqeeyo macalimiinta iyo maamulka dhammaan in lala shaqeeyo guddiga waxaa jirto shaqooyin badana u taalo ayaga naftirkood inay qabtaan loo baahan yahay ugu horeyn waxaa loo baahan yahay horta hogaamin inay qabtaan inay qabanqaabiyaan shirar iyo guddiyada iyo inay shirar inay qabanqaabiyaan haddii xaflado ay jiraan ama munaasabad hadduu iskuulka qabo waxaa loo baahan yahay in guddoomiyaha iyo dhammaan inay ka wada shaqeeyaan waxaa kaloo laga rabaa ayaga tiimkan golaha ardayda oo matalahay waxaa laga rabaa matalaada ardayda inay inay sameeyaan oo ku dhisan aragtida ardayda shirarka maamulka iyo difaac xuquuqda waxaa kaloo loogu baahan yahay ayagana inay difaacaan xuquuqda ardayda gudoomiyaha la doortay ee iskuulka cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa uga mahadceliyey guud ahaan ardada fasalada laga soo xulay ee u doortay inuu noqdo hogaanka sanadkan ee ardada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hambalyo hambalyo hambalyo aada u mahadsantihiin dadkii inaan kasoo qaybgalay ardayda sharafka leh macalimiinta maamulaha iyo mas-uuliyiinta ka socoto maxayna wasaaradda waxbarashada sidoo kalete waxaan mahadcelinayaa walaalkii cabdiraxmaan oo si macquulgal ah meeshaan ugu soo jeediyey khudbada sharafta leh marka waxaa idin leeyahay maadalkii ku dheeraanay aysala shaqeeyo sidaa idin doorateen oo codkiina igu dhiibteen sidaas islameedna inaad ugu garab gashaan sidoo kale inta waxaa ka shaqeyn doonaa macalimiinta iyo ardayga wixii khilaafaad dhex dhaco waan wada fadhiisan doonaa haddii ay macquul galan noqoto insha allah
sanadkiiba mar ayaa la doortaa gudoomiyaha ardada ee iskuulka horseed waxaana loo doortaa shakhsi markaasi u khalma inuu ardada ilaaliyo